madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mustafe maxamed cumar ayaa xiriga ka jaray cisbitaalka sheekh ibraahin cabdalle ee magaalada godoy kaasi oo dib u dayactir iyo ballaarin lagu sameeyey munaasabada xirig jirka cisbitaalka ayaa madaxweynaha waxaa ku wehelinayay mas-uuliyiinta magaalada godoy bahda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya qaar ka mid ah bulshada magaalada iyo marti sharaf kale mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dibudactirka iyo ballaarinta cisbitaalka ay door ka qaadan doonto sarowqaadyada adeegyada caafimaadka mashruuca cisbitaalka ee la odhan karo waa dib u dhis ballaarin lama odhan karo runtii ee goday markaad eegto wixii ka dhisnaayo xumaanta laga dhisay waa mashruuc runtii qiimo badan leh wuxuu isugu jiraa dhismayaal lagu soo kordhiyey adeeg lagu soo kordhiyey qalab lagu soo kordhiyey iyo oxygen gaara oo iyadu mashruuc gaar ah oo isagana laga sameeyey oo kubaay ku baxday lacag dhan saddex boqol oo milyan waa wax kor u qaadi doona adeeg bixinta maaragtay isbitaalka una adeegi doona dad fara badan oo meelaha dhadhow maaragtay ka iman doona maaragtay oo u baahan adeega caafimaad waxaan ku dadaali doonaa dhulkeenu u kala fog yahay kolkaa inta la karayo meel walba inay isbitaal yeelato shaqooyin baa ka socday meelaha ugu maaragtay caasimadaha gobollada waxaan is leeyahay hargeyla way leedahay fiiltu way leedahay wardheer way leedahay qabdahar way leedahay dhagaxbur way leedahay fiiq way leedahay waxaan u malaynaya ceel weynaan gobollada aan ka lahayn lakiin garbaale iyadana gobolka nogob marka culayska halkan fuuli lahaa intaa ka iman lahaa wuu yaryahay laakiin mustaqbalka qaabka loo fikirayo in referal hospital laga dhigo meeshan kuwaas wixii ka tambata ee jijiyo la geyn jiray halkan in la keeno oo gobolladan koonfurta ah uu u adeego in dhismayaashii hore dib maaragtay loo hagaajiyo dhulkana laga faa'iidaysto kolka lagu daro qayb referal si uu u noqdo in qorshaheedii loo qaato xafiiska caafimaadku inuu hawshaa qaato goday inuu referal hospital noqdo in shaqadeedii loo qaato referalka markaa waxaa ku dhex jira shaqooyin fara badan oo kalea ku dhex jira taa inaan saa u qaadano waa muhiim isbeddelka kadib isbitaallada la dhisay waa sagaal hore waxaa u dhisnaa intii ka horreysay soddonkii sane ka horreeyey iyo intii kasii horreysayba waxaa dhisnaa marka la isku daro sagaal isbitaal waxaa lagu daray sagaal isbitaal cusub waa boqol kiiba boqol oo weliba meel aada loogu baahay looga baahan yahay laga dhisay oo maaragtay dadku aada ugu reeyeen waxaa ballaarin loo sameeyey ama dib u dhis baa la odhan karaa marka kan goday shaqada laga qabto oo kale ah ilaa lix isbitaal yaa laga qabtay waxaa kale oo iyaguna dhismahoodu socdaa ama bilaabmaya shan iyo toban isbitaal cusub markaad intaa aada eegto waxaad garan kartaa waxaan ka soo kacnay sagaal isbitaal
dib u diyactirka iyo ballaarinta lagu sameeyey isbitaalka magaalada goday ayaa door muhiima ka qaadan doono in bulshada ku nool magaaladaasi ay helaan adeegyo caafimaad oo ku filan